agaasimaha isbitaalka degmada dhabad ee dowlada galmudug waxaana soo gaaray saakay aroortii salaada subxiga horteed dadkaana soo gaaray waxay iskugu jiraan dad dhimasho ah iyo dad shoog ku jira iyo dad dhaawaca dhammaantoodna waxay wada ahaayeen dad caruura oo dugsiley ah isbitaal ahaan anaga waxaana soo gaaray shan ilmood oo arday ah oo dhimasho wada ah dhammaantoodna da-dooda waa caruur yaryar sida ay noo sheegeen waalidkood laba ka mida waxay ahaayeen agoon abayaashood ay ku dhinteen dagaalo sokeeya oo ka dhacay deegaankan sidaas daraaddeed annagu waxaan meeshaan hadda ku haynaa shantii ilmood oo yaryar oo da-dooda markii aan waalidkood weydiinay naloogu sheegay midka ugu weyn saddexiyo toban jir midka ku xiga koobiyo toban jir midka ku xiga sagaal jir labana ka midana waxay jiraan da-da toddoba sano jir ayay jiraan mid yar ayaa ku jira oo lix jira oo dhaawac ah waada isbitaalka yaalla oo aan ku dabiibnay anaga isbitaal ahaan inta ayaana soo gaadhay